asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyeed aalaba waxaad uga barateen sidaad isugu yimaadaan kula soo bindhigaan fikradaha kala duwan ee arrimaha aqoonta iyo siyaasadda ku saabsan aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed markasta caalamka joogaan magacaygu waa dhagood wabsadada kala duwan ee golaha nineteen sixty iyo wabsadada kale la shaqeeya saadan liyus iyo puntlandis ayaa idiin qaadi doona codka caawa golaha ka nineteen sixty waxa marti noogu ah safiirka dalka soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka waa mudane axmed ciise cawad axmed ciise cawad bal hadda marka hore ku soo dhow golaha nineteen sixty
waa dhowaa walaal dhagood waa mahadsan tahay faraf waayahay waxaa jira beriyaha kan aan ka bilaabo dhinaca maraykane hore waxaan u ogeyn in madaxweynaha dalka maraykanka ku dhawaaqay in muddo lix bilooda soomaaliya dhir iyo dhulba ka weerari doonaan soo dhaafsari doonaan nimankan cadowga soomaaliyada al-shabaab lagu magacaabo arrimaha siyaasa safaarad ahaan idinku waxba ma kala socoteen maxaase ka ogtihiin waad soomaaliya uga bayaani kartaa
walaal waa la soconay annagu waxaan la soconay haddaan dawladda soomaaliyeed nahay in la xoojiyo la dardargeliyo la dagaalanka nimanka ummadda soomaaliyeed cadowga u noqday oo dhamaynaya annagu haddaanu nahay dawladda soomaaliyeed ama safaaraddaba waxaanu ognahay statementiga kasoo baxday maxaa la yihahdaa wasaaradda gaashaandhiga oo oo maaragtay dhahaysa dawladda maraykanku waxay doonaysaa inay qalab dheeraad ah iyo xoog dheeraad ah inay ku kaalmayso ciidamada soomaaliyeed iyo ciidamada afrikaanka ee jooga maxaa la yidhaahdaa amisom la yidhaahdo soomaaliya jooga la dagaalamaya qolada dhibka badan iyo inaanu samayno statementigooda siduu dhahayay inaanu maaragtay samayno infrastructure xoogan oo maaragtay gacan ka geysta xasiloonida iyo deganaanshaha soomaalida arrintaasi waxay ahayd arrin dawladda soomaaliyeed ka wareysa waxayna ahayd arrin aanu ku faraxsanayn nasiib daro sida caada u ah soomaalida keliya maahine dadka wararka faafiya ama raadiya sababta waxay rabtaa hahaatee ama xaqiiqada warka may oga oo qaarkiisba waa iska diblomatic ama waxay ka qabsadaan waxyaabo adigu maaragtay sensationalism dhalin kara oo dadka xiise gelin kara oo sida sida maaragtay trump baa wuxuu yiri madaxweyne trump baa wuxuu yiri maxaa yahdaa waxaanu layn doonaa waxaan maaragtay shacab baan layn doonaa maaragtay soomaaliya dagaalkeeda lixda bilood soo socota masaa yeeli doona marka kuwaas kuwa anagu aan ka warhayno maaha runtii statementiga laleeyahay waa saaska kasoo baxday anigu maaragtay usa malaynaya inay saas tahay arrinta tan soomaaliya ku saabsan waa arrin dawladda soomaaliyeed ay codsatay maxaa yeelay malaha idinkaa ka warhaystaan waxaana fiican qofka arrimaha dalkiisa iyo adduunkaba u duurga maaragtay maxaa yahda u kuurgala inuu waxyaaba badan isku xiro oo xoogaa hoos u xogseeyo madaxweyneheena farmaajo markii la doortay wuxuu yiri waxaan ku dadaali doonaa inaan soo maaragtay afjaro nimanka kan maxaa la yidhaahdaa dhirta badan kabacdina waxaa soo baxay statementigii maraykanka oo wasaaradda gaashaandhigga statementgeeda wasaaradda gaashaandhigga statementgeedu maxaa leedaha dowladda maraykanka madaxweynaha statementgiisu waxay tilmaamaysaa saan anigu ogahay codsi ka yimid dowladda maxaa leedaha ciidamada wasaaradda gaashaandhigga ka yimid oo dhahaya waxaanu u baahan nahay awood gaara qalab gaara dhaqaale gaara si aanu arrinta soomaaliya dowladda soomaaliya uga kaalmayno la dagaalanka madaxweynuhuna taas sameeyey ibu laakiin isaguna iclaamiyey laakiin warkii runta ahaa waa midka wasaaradda gaashaandhigu oo dhabta ah wasaaradda gaashaandhigu soo saartay warkaas
waayahay waxaa jirta dad fara badan oo soomaaliya waa tii horta mar hore laba tigad la celiyey taasi oo wararkii u kaa dambeeyey aad ii sheegtay in aad ka qayb qaateen inay noqdaan wadaaqaa hogoo hoomka ay saarbisiinaysa waxaa soo baxay waan odhanaya afar kun baa la celinayaa hadda eed badan baa soo baxaysa dadka soomaaliyeed sheegayaan odhanaysa wakiiladda ayaaba iyadu diyaarisa celintan laftigeeda arrimahaasi faraha badan ee beryahan aadka u soconaya iyo tiradaa faraha badan raba in la celiyo safaarad ahaan idinku eedahaas laydin jeedinayo maxaad jeceshaan mujtamaca uga baahisaan amase aad aad ku caddaysaan in muxuu ahaye idinku eeda eeda lahayn mujtamaca soomaaliyeed se waxay idinka sugayaan warcadoo odhanaya dadkan la celinayaa maxay yihiin see lagu celinayaa dhul dhibaata ka jirtaa jira maxay safaaraddu u ogolaanaysa dadka in la celiyo maadaama dhibaata weli soomaaliya ka jirto sidaa dhinacaas iga muuqdaa dadku idinku eedeynaya idinka
walaal dhagood waa mahadsantahay inaad su-aashaas weydiisay waxay ahayd su-aal aan ka jawaabay muddo hadda laga joogo six sanad waa kuga dhowahay meygii lasoo dhaafay ahayd markaanu markii ugu horreysay ka war helay dad soomaaliyeed oo la rabay in la celiyo maraykanka laga celiyo ilaa intaas hawshoodaan ku jiray waxaanu uga dhownahay uga dadaal badannahay uga maaragtay maxaa layihahdaa naxariis badannahay qof kasta kaleeto oo banaanka jooga ay kamid yihiin qaraabada dadkaas dadka soomaalida xabsiyada ku jira dabcan ma rabno inaanu taas ka hadalno inta badan waxaanu ka hadalnaa inta badan xaqiiqada jirta dadaalka iyaga anagu waxaanu qabano iyo concernka ama dareenka aanu u qabno dadkaas ama saan u dooqano ama saan ugu ugu doodno markay munaasib tahay ama saanu dadka looyarada uxoogel ugu xoog warano meelahay daldaloolku ka jiro ay wax ka hagaajin karaan waxaasoo dhan waxaan ka hadalno maaha haddana ku dheeraanay waxaase waxaan kuu sheegayaa adigana hadda ka hor tinki inaan aynu ka sheekaysanay wasaayadoo dhan baan wasaayo badan baa iga wareystay idaacado badan daamaro badan oo isku xiga iga wareystay kuwa maraykanka ka jira kuwa ingiliis ka jira kuwa soomaaliya ka jira meel kastoo ummadda soomaaliyeed aan ku arkay canada ohio minnesota atlanta oo iyadana aanan ka hadlin lama arko marka nasiib daraa dee markaad boqol marka hadashid in yar baa maaragtay maqlaysa in kaleeto aan maqal baa jirta waxaa xataa jirtay dooda ay diyaarisay voice of america oo aniga iyo dhalinyaradii bacdiyo qaar kamid ah laysu kale keenay oo aanu iska wareysanay marka arrintaa middaan waday u malaynaya inay maaragtay dhaqsiis laga dhamaanayso marka waa ku daalay koolcodinteeda marka mar kale aan ku celiyo waxaa soo badanaysa tirada dadka oo hadda kororsimada iyo su-aasha weliba keenay afar kun baa la sheegaya taasaa keentay su-aasha hadda soo noqoto
waa su-aashaadi waa maqlay walaal marka aan aan kuu sheego marka waxa weeye afarta kun khalad bay ka tahay afarta kun anigaa sheegay waa waana kuu sheegaya oo xog aan ka helay maaragtay maxaa la yidhahdaa meesha tan waxaana u iclaamiyeen oo sheegay inay soomaalidu ogaadaan si ay maxaa yeele afarta kun waxay u badan yihiin dadaan sarreyn oo dibadda jooga oo maaragta aan sharciga sharci camal ahayn ama immigrationka waktigiisi ka dhacay ama aan la ogolaanin ama la diiday laakiin waagi horeysa aan xubin detention ku jira marka waxaa waxaan u sheegay waxaa kamid ahay waxyaabahaan u sheegay waxaa kamid ahaa kasakow xog aan helay oo aan rabay inaan dadka la wadaago laakiin inay u sahasho in qofkii raba hadda inuu kanada aado aan reer kala aado kanada hadda ugu ugu dhibyaro dadka aqbalayse inuu fursadaas uu ka faaidso maxaa yeelay mar dhow dariiqyadaa la iska qaban doonaa qofkii aan sharci lahayn ama maaragtay maxaa leedaa wadanka in laga dhoofiyo maxkamada goysayna waa la dhoofin doonaa marka horta afarta kun sheekadooda saasay ku afarta kun waa dad u badan waa waa sida immigrationku ii sheegeen waa waa dadka tirada soomaalida ah tira marka loo eego ummadaha kale la raadinayana waa wax yar oo maaragtay waa dhibic maaragtay maxaa leedaa koobiya ku dhacday boqolaal kun iyo milyanska baa wadamo kaleto iyo dad kaleto laga raadinaya dariiqyada laga guri doona waxaa soo haray marka wadankan inaynu mid saarno inagoo dhan sababta xataa waxaa ka muuqata fahamkii inuu inaka qaldan yahay aan soomaalida warkooda aan maqlayno safaaradda soomaaliyeed dad ma celiso awooday dadku celiso malaha dadka soomaaliyeed aynu ka hadlaynaa waa dad maraykanka jooga waa dad maraykanka yimid oo iska dhiyay maraykanka waa dowlad madax banaan sida maraykan sida soomaaliya saudi arabia iran faransiiska ingiriiska germany dalalka adduunka o dhan qofkii wadankooda yimaado ajnabiya iyagaa xaq u leh inay celiyaan inay sharci siiyaan inay sii daayaan qof ka hadli kara oo aan ahayn dalkaas dadka u dhashay oo iska weydiin kara su-aal inan la jirto safaarad ajnabigii kama hadli karto adna kuma laha lagamana waraysto dadka maxaa la yidhahdaa dalkaas in laga aqbalayo in laga diidayo safaaraddu xiriirka ay la leedahay ama safaarad yahaada ama safaarad kale ha ahaatee arrintaa waxaa weeye marka dadku ay dhameeyaan processkii kasoo qaad masalan qofka inta soo dhiiday oo asylum seekerka ah marka uu qofka asylum seekerkahi ama magangelyo siyaasadeed raadinaya magangelyo raadinaya soo cararay waddanka kasoo cararay masalan soomaaliya kaleto u yimaado maraykanka oo uu isdhiibo yidhaahdo anigu waxaan ahay magangelyo doon maxkamad maraykan aa dhegaysata ama waa la diida ama waa la yeela haddii la yeelo hadii magaaladu gal haddii la diido wuxuu xaq u leeyahay inuu abiil qaato abiilkaasaa la diidaa ama la yeelaa kasoo qaadi waa la diida wuxuu xaq uleeyahay abiil saddexaad inuu qaato wuxuu xaq uleeyahay ilaa iyo waxa la yihahdo maxkamadda nine circuit inuu inuu aado nine circuit markay goyso in qofkaa la diido intii horeysa o dhan lasoo diiday ay ay adkayso wuxuu jajku gooyaa ama amraa qofkaa in la celiyo qofkaa marka la celinayo marka markaas ayayna la soo xiriiraan oo yidhahdaan qof soomaaliya ayaanu rabnaa inaanu celino waa kuna waraaqihiisii meerkaanu ku dhashay meerkaanu dhashay taariikhdaanu dhashay markaas isa soo dhiiday intaasu maray waxaan rabnaa inaan celino waraaqdii waxa la travel document u sameeyey horta safaaraddu meesha kasoo gasho markaasi inta hore oo keeskiisa socdaan laga waraysan lagala tashan aysan safaaraddu xaq uu lahayn inay interfere garayso ama aanba laga waraysan markaas la yidhaahdo qof soomaaliya oo waddankan laga celinayo travel document u sameeya ama waraaqda safaaradda soomaaliyeed hadal kaloo u yaalaa ma jiro inay waraaqdii samayso maahayn safaaradda soomaaliyeed qof soomaaliya oo waddankeeda u dhashay oo waddankii uu joogay laga celinayo waraaq uma sameynayo ma dhihi karto dii kale safaarad maaha dii kale dalla maaha dowladda maraykankuna ixtiraam bay uga dhigaytahay qofka iyadoon u samaynin dalka dalalka qaarkoodna way ku samaysaa safaarada joogin safaaradeed bay qaadi kartaa diyaaro qaadi kartaa qofka waddankiisa waxanka soomaali waxaa laga soo celiyaa saudi arabia waxaa laga soo celiyaa maxaa la yihahdaa imaaraadka waxaa laga soo celiyaa meel kas weligeed laga soo celin jiray anoo yar baa arki jiray dad oo laga soo sirxiray sacuud it was never an issue weligeed soomaali ka qayrisa ama ka buuqda ama issue ka samaysa ma jirto wareerku wuxuu ka jiraa keliya soomaalidu waxay u qabaan waxay qalad ka fahmaan human rights iyo maraykanka human rightsku waxay applicable yihiin qofka marka uu waxa uu xaq u leeyahay rights-kiisa marka u leeyahay marka la la dulmo laakiin qof rights u leh ma aha ma jiro inuu dal kaleeto uu dego safaaro ku khasbi kartaan ma jirto dal dhihi karta sida soomaaliya qof ajnabi oo soomaaliya jooga kenyan ha ahaado ama ethobian ha ahaado ama maraykan ha ahaado ama uusan uusan inoo dalkiisa inoo dhihi karin sida jinsiyad soomaaliyeed ayaynaan inaguna u dhihi karin arrintan kaleeto ah wadankii waxaa ka jira nololi kama jirto saan ka jirto dayaca ka jirtana waxaasi wax safaaradda u yaala ma aha maxaa yeelay horta horta asylumka asylumku dhaqaale iyo kuma xisaabaabsana ale iskuma siiyo dhaqaale asylumku waa qof laftiisa khatari ku jirta oo kasoo cararay ama diin lagu dilayo ama dal dilayo ama la xirayo ama qabiil lagu dilayo ama fikradiisa lagu dilayo maaragtay siyaasadeed waa sababtaa sababta waagii dowladuhu jiri jireen oo human rights maaragtay reportskooda ay jiri jireen dadka soomaaliyeed ay sideetanayadii iyo sababta xilsari sharciga loo siin jiray waa sababtaa sababta waagii dagaalka sokeeye socday oo magaalooyinka la isku xasuuqayo dadka soomaaliyeed loo siinayo kuwa badan oo innaga ay ka mid ahay ay jirto maanta adduunku waa ogyahay adigu waa ogtahay anigu waa ogtahay soomaaliya ma jirto maxaa dawlad dad xirayso oo dilayso qof xabsi ugu jira dawlad maanta oo maaragtay maxaa la yihahdaa fikrad siyaasadeed oo qabaan wax kale oo qabo ma jiro hadduu jirana ma badnaa kolle human rights reportskood ma jirto maanta dad qabiil isku raadsanayo qof qabiil lagu dilayo meelahaas ma jirto adduunku waa ogyahay maraykankii baa og safaarad baa u joogta dad baa uga shaqeeya innagaa og human rights groupska og ma garanaysaa dhaqaale xumo iyo shabaab baa iskarsiyo random oo laga yaabaa qaraxoodaas in qof meel maraya oo ku dhinta iyana ma aha waxaa la isku sii asayl waxaa dad badan oo dhalinyarada ka khaldameen waxaa ka mid ah intay samaysan lahaayeen sheegan lahayn case iyaga ku saabsan oo khatar naftooda ku jirto waxyaabahaasi ka sheegaan markee qof u warramay oo waxog warramay ma jiro marka dhaqaale iyo waxay umaleeyeen wadankiibaa liita iyo waddanka hadduu liita iyo dhaqaale adduunka baahida qabto o dhan baa imaan lahayba maraykanka kasoo dhiibi lahayd international loogu wuxuu qabaa in asylumka qofka naftiisa khatar ku jirto asylum siiyo dalalka westaguna inta badan waa siiyaan laakiin xataa markaa xaq bay uleeyihin inay diidaan bay keiska ku qalmi waayaan marka safaaradda soomaaliyeed meel ay kasoo gasho dadka soomaaliyeedoo la celinayo celintiisa ma jirto su-aasha nafteedaa khalad ah su-aasha nafteeda qofka weydiinaya aan ogeyn qof safaaradda shaqadeeda waa qof safaaradda shaqadeeda aqoonin international looga aqoonin dalalka iyo awoodooda iyo iyo iyo iyo maaragtay dalalka madaxa banaan waxay yihiin aqoonin dalku isaga ayaa qofku dadka hadda xiran oo aynu ka hadlayno safaaradda uma xira safaaraddu ma soo deyn karto ma xiri karto sharci la siiyana uma diidi karto sharci loo diidayna ma siin karto in la celiyana maaragtay ma kama hor imaan karto safaaraddu waxay samaysaa keliya
safi maxaa jira dad iyagu aan la ogolaanin sharcina lahayn maraykan oo soomaali oo markaas jelasha ku xidha safaaradaha inaan mas-uulinka idinka saarna inaad shaqsaad jelasha ku booqataan inaad xaldan ka warhaysaan maadaama aanay dalka maraykan iyagu wax sharciga ku lahayn oo weli soomaaliyiisiin
ha waa dhigo waana booqanay hadda waxay ahayd in ay weydiisid yani waxaan tegnay maaragtay maxaa la yidhahdaa markaanu ogaanay soomaali in xiray horta soomaalidu for your information dadkao dhan waa uga xoog badan nahay annagaan raadinay bahalkan umashe markaanu ogaanay dad soomaalida tiradoodaan ognahay xabsiyada ku xiran yihiin aan ognahay kuwa xiran ka jira horta horta dadku waxay uqaybsiin laba qolo qolo waa qolo soomaaliya oo iyagoo aan sharcigoodii si fiican u helin dembiga dembiga wadankan dembi ka galay oo xabsi dheer soo maray dad dilay ama wax dhacay ama baasi dhibaato badan geystay xabsigii markay soo dhamaysteen sharci wadan kuma lahan waxaa la gooyey in la masaafiriyo aniga walaashay baa kamid ah hooyadayda magaran wadankaa laga masaafiriyo waraaqaa laga masaafiriyo anagaa u sameynay safaaradaa u sameynay so soomaalidu waxay ciyaaraan ma ciyaaro anagu safaarada imaankeeda sharcigeedana waa naqaan siirasna waa ka nahay soomaalidaanu uga adeegna kuwo marka waa kuwaas criminalka felonka ah oo oo markay dambigoodu dhammaado wadanka laga masaafurinayo marka xabsigoodu dhammaado waxaanu isku daynay kuwaas intaa xabsigoodu dhammaanin qaarkood inaanu dalabno wadankiina lagu xiri karaa waxaa la yidhi ma lihidin agreementki daylatarada soomaaliya ka dhaxaysa maraykanka ma jirto ah in dadka xafiyadan isku ilaasado haddaad samaysaan kaas waa waa jirna kuwa marka waa kuwaas hadleen odhi kuwo kale waa kuwa asylum seekerskan ka soo dhiibay oo yidhi waxaanu wadankay ka soo dhiibay inta badan waxay ka yimaadaan latin america ay soo maraan wax dhisa maahina kuwo yurub ka yimid oo hadda qiimahooda yurubta aan loo celiyo aan ka kaalmayna in yurubtii loo celinayo haddii dalal ku aqbalaani waxaa jira kuwa ethoobiyan kuwa kenyaan oo isku dhiibay maaragtay maxaa la yidhahdaa soomaali oo mar iyagu soomaali sheegtay oo markii naloo keenay oo aanu waraaqihii u samayn lahayn iyagii qaraabadoodna yidhaahdeen yaroyaradoodii soomaali ma yahay waa kenyaan waa ama waa ethoobiyan oo aanu nidhi waraaqahoodii aan noo keeneen oo aan anagu ka daba tilmao nidhi dadka kani soomaali dhan baa ku khasabtay inay sheegtaane waa ethoobiyaane anagu waraaq ooma samayn karno qofaan soomaali ahayn oo sidaas ku baariyo qaarkood aan ugu soo dhaayay qaarkoodna hadday rabaan xabsigooda ugu jiraan maraykanku jiraan anagu waxaanu dii waxaanu u samaynaa waraaqa keliya qofkii soomaaliya dad badan baa saa ku dhibaayo marka dadku waxay u badan yihiin hadda aan ka hadlaynaa dad ka soo galay latin america texas iyo california ka yimaadaan markay yimaadaan maadaama uusan jirin xabsi hal detention center hal gobol oo qaadi kara gobolada kontonton gobol oo maraykankaaba loo qaybiya gobol sooma maraykanka ah oo aysan dad soomaaliya ku xireen ma jiro annagu safaarad miskiino cusub baanu nahay oo tabar daran oo aan dhaqaalo lahayn oo aan shaqaalo lahayn oon baarki lahayn marka shan kontonton gobol oo dhan iyo xabsi kasta mitay karo laakiin markaanu ogaanay waxaanu tagnay xabsiyada kuwaanu maalin isii socnay waxaan tagay xabsi magaalo york la yidhaahdo oo maaragtay maxaa la anaa tagay fasira magarata dadka shaqaalaha nagu yar oo inta raacay officerska ice ice ice waxaa la yidhahdaa ice immigration customs and customs maaragtay enforcement maalin baan ku maqnaa xilibeelkiiyo meel u dhow magaalada york la dhahayo oon kusoo arkay dadkii oon soo wareystay sagaal iyo labaatan qof baan soo arkay maalin kaleeto waxaan tegay atlanta community ay marti qaaday item number one waxaan ka dhigtay iyadaana ii diyaariyo aan ku yidhahdaa dadka inaan arkaan rabaa oo i diyaariyaan waxaan ugu tegay maxaa laba saddex qof oo communityga madaxda ka mid ah ee communityga marti qaaday ayaa raacay soomaaliba waa waa been iyo hadal badan yihiin siday markaanti uga noqdaan anigii dadkaas waxaan ku sheekaysanay qaarkood waa afarti waxay ahaayeen konton iyo meesha ugu dadka badnayd ahayn konton iyo xoogaa marka hore way diideen inay arkaan markii dambe dhowr iyo labaatan kamida waxay soo galeen maaragtay maxaa la yihahdaa diig oo soo galay markaan la hadlay qaarkood waa waa ooyeen qaarkood waxay doorteen inay isaga tagaan meesha oo waxay yidhahdeen safirow qaarkood waxay yidhahdeen safirow naga raali lahaa dembi aan kaa galnay maanaan ogeyn sharcigii nidaamka sidii yahay wuxuu sidii yahay waa ku maalnay waa qaybnay saasaan u diidnay kuwan kaleeto aan imaanin hadday ogaan lahaayeen waxaad noo sheegtay nidaamka inuu yahay sharcigu inuu yahay baalka inuu yahay waa maxay qaar ka mid a waa kuwa markii dambayso idaacadaha idala dooday mid baa igu yidhi waxaad tidhi aad dawladda u sheegtay nala ku celiyey waxaad tidhi soomaaliya nabadyeey marka ana ma dhihin maraykankuna ima weydiin anigu dee markaan dawlad dadka la hadlayo dadka soomaaliyeed u raadinayo dee dalka soomaaliyeed sumcad iyo maalgashi iyo waxbarasho iyo training iyo waa ka hadlaa wadanka iyagii horumarka ka socda iyo in la tegi karo investment laga samaysan karo business laga samayn karo arday laga soo qaadi karo waxbarasho samayn karo taa waa asheeko kale laakiin weligay immigration intuu tegay iyaguna ima wareysan ama ima wareysan wadankii nabad ma yahay ma dhahan iyaga og laakiin dhalinyaradu waxay isku khaldayaan maadaama aan waagnimo badan aysan jirin ciyaal yar yar yihiin markay aniga ila hadlayeen oo xabsi aan kala hadlayaa mid ka mid a wuxuu weydiiyey wuxuu ugu yidhi ambassador haddiina la celiyo wadankii kenya wadankii wadankaagii wey haddii lagu celiyo hadiiba halkaan sirqaan lagaa siinay waxaan ku yidhi anbidway waa ku celiya halkaan haddana waa ku celinaya in dadka soomaaliyeed oo maraykanka soo gala sharci la siiyo ay maraykan noqdaan qof iiga baahi badan aniga ma jiro i have every reason inaan inaan inaan jeclaysto oo u doodo oo raadiyo soomaaliya soomaalida wadanka timaadee in la in la daayo sharci la siiyo ay cilmi helaan oo waxbarasho helaan oo lacag helaan maxaa yeelay safaaradayadu waxay ku dhisan tahay oo xoog ku leedahay oona taageero idinku aad ka midtihiin soomaaliya maraykanka jooga gobol kasta oo maraykan kamida waa keli waxay marti qaaday soomaalida joogta oo tigidii soo diro hoteel dejiyo lamasinaygu wada safaaradayada waxaa ka shaqeeya dad soomaaliyeed gabdho yaryar oo wadankan ku qoray ama ku dhashay oo noo shaqeeya so logically haddaan xataa bini aadam qalbiga ahayn oo soomaaliya even though qof bani aadam oo kaleeto dal kaleeto yahuudi adduunka soo dhiiboo layga wareysan lahaa ama bulshada siin lahaa qofka soomaaliga in sharci laga siiyo meesha amaada dumi igu jirta haddii aan anigu saamayn ku yeelan karo marka i have every reason sabab kasta baa ii jirta oo aan qofka soomaaliga in sharci la siiyo aan ku jeclaan lahaa oo waddanka loo daayo mana jirto sabab aan qof soomaaliya in la in la dhoofiyo aan ku jeclaan lahaa waayahay
marka waxaan ka jawaabayaa su-aashaadii ahayd ma u tagteen marka tusaalayaashaasaan kusiinaya yarka igu xiga oo hadda meeyarka laga dhigay maxaa la yidhaahdaa muqdisho laga dhigay ya xabsiyada oo dhan markaana markaanaan gaari karin ma garanaysa maadaamaanan tigid goosan karin meelo kale tegi karin magaaloo kale kusoo wareegi karin hotel gegi karin ayuu wuxuu dalbaday markaan anigu laba u tegay ayaan waxaan ku heshinay in kuwa kaleeto aanaan gaari karinna maaragtay video lagu wareego videoyin buu kula kulmay qaar raayeen qaar xaqeen qaar wax kala sameeyeen marka marka dhib dhibadu waxa weeye we we tried intii kabartaya soomaalida dadka inaan uga xanuun badan nahay maahina ugama mas-uuliyadeedana waa naqaanaa serious baanu qaadanaa dadka soomaalida waa u adeegnaa intii kabartaya
waayahay kadib waxaa jira safaaraduhu had iyo jeer marka laga reebo dhinaca socdaalka waxay had iyo jeer qabtaan dhinaca iswidaagsiga dhaqanka waxay qabtaan waxbarashada oo xataa qayb waxbarasha ay sameeyaan oo ay dalbadaan oo wadamada ay joogaan ka dalbaan ganacsiga lafahaantiisa waxbay ka qabtaan safaradahaydu ku maxaad dhinaca ka qabateen
waxaanu ka qabanaa walaalow sida safaaradaha kala sameeyaan annaguna waxaanu nahay codkii soomaaliyeed waxaanu u raadinaa dadka soomaaliyeed inta aad sheegtay iyo in badan oo kaleeto laakiin soomaaliya xaalkeedu safaaradeeda iyo dadka soomaaliyeed midna safaaradii caadigaha maha safaaraduna safaaradii soomaaliyeed safaaradaha caadiga maha dalkiina dalka caadiga maha safaaraddu safaaradihii soomaaliyeed maaha oo safaarad afar iyo labaatan sano kabacdi ay ka maqleen maraykanka sanadkii lasoo dhaafay sanadii aan weli laba sano jirtan wey magaranaysa shaqaale uusan joogin oo aniga iyo wax diblomaasiyiin waxaa jooga marka laga tago dadka balantiirka aniga iyo wiilka hadda tegay oo gudoomiyaha maaragtay laga dhigdan anaa waxaan isku ahay safiirkii iyo qunsulkii iyo secretarygii iyo maaragtay adeegihii iyo maxaa la yidhahdaa everything aniga waxaan tegayaa mar sanadkii mar waxaan ka hadlayaa saamacadihii marka sinitaankeeda la hadlaya mar la kulmaya maxaa la yidhahdaa kandamiyadii mar la kulmaya maxaa la yidhahdaa chamber of commercygii mar la kulmaya jaamacadii ardadii kol mar maxaa la yidhahdaa la kulmaya daasna military attachada anaan qabin waxaanaan qabin maxaa la yidhahdaa dhaqaala anaan qabin aan dadku mataqaano national dayga iyaga anaan reception samayn karin ma jiro dal maalintooda maalinta xorriyadooda maalinta wadankooda dad dal aan reception qabanin oo diblomaasiyiinta iyo dadka kaleeto aan marti qaadin ma jiro dal aan lahayn safiirka uusan lahayn guri iyo shaqaale iyo maaragtay maxaa services suu shaqadii u qabsan ma jiro dal aan lahayn chancery iyo xafiisyadooda iyo guryahooda iyo waayadii taas marka waa safaaradii oo safaaradii safaaradii caadiga oo kale maaha dalkeenu dalkii caadiga oo kale maaha dalkeenu hadda wuxuu kasoo goomanayaa kasoo kabanayaa dagaal sokeeye oo burburiyey oo dowladnimadiisii cunay oo haydadiisii qaaday oo adduunkii ka qariyey haddaan soo kabanayna markii ugu horreysay nordhaweyd naloo ogolaaday meelaha qaarkood inaynu maaragtay maxaa la yihahda inaynu maaragtay dal madax banaanoo lala dhaqmo ay nahay marka welina waxaa jira waddankeena ka socda nabadgelyo xumo shabaabkaas dadkii qarxinaya oo qofkii aad ku qancin lahayd ama wafdigaad kaxayn lahayd ama sanatarada wadankii geyn lahayd ama businesskii walkaa dhihi lahayd kaalaysnayd weli waxay haystaan ama maqlayaan in shabaab isqarxinayo marka waa inaad marka hore ku qancisaa in shabaabkii warkoodii dhammaan doono insha allah waana dhammaanaya in wadankii badankiisii nabadgelye yahay in wadankii la tegi karo in wadankii horumar waa inaad dadka soomaaliyeed iyo wanaagay leeyihiin waxbarashaday leeyihin waa inaad ka sheekaysa waxaa idin ka sheekaysaa diasporada iyo tusaalan usoo qaataa minnesota dad ka jira dadka la dooranaya awooda ka jira dismisyada ohay meel kasta waa inaad dadkii soomaaliyeed imagekii waa inaad bedeshaay image wanaagsan si aad dadkii ay ay aad usoo jiidatay waa inaad ardadii soomaaliyeed iyo jaamacadihii inay scholarship siiyaan aad ka shaqaysaa waa inaad laakiin ku qancisaa ee ardayga soomaaliyeed oo yimaada insan isdhiibaynin ee markuu wax barto uu wadankii noqon karo ciidamadi waa inaad by the way dad aanu anagu isconsan aanu u raadinay chance trainings ama waxaas oo yimaadaa jiro wadanka yimaada tiradooda hada iska yaraan waa inaad qaarkood markay yimaadeen oo un k iyo keeneen qaarkood wadankay iska dhiibeen marka oo iyaduna sii dhibaysa maaragtay maxaa lahahdaa kalsoonidii lagu qabay in badan marka walaalow waxyaabaha xisaabta lagu daro waxaa kamid ah markaynu ka hadlayno dalkeena iyo safaaradaheena la joogno meeshii aynu dalalka kale lamid ahayn waxaanu ka shaqaynaynaa inaanu gaaro meeshaas ilaahay mahadisna waa horumar baan soo samaynay dalkeena ka samaynay safaarad ahaana meeshaan ka samaynaynaa tankistu soomaalida wadankan jooga oo awood leh dalal badan oo wadankan muddo jiray oo safaarada xooggan leh oo lobis groupsle baan ka xoog badanahay because of soomaalida minnesota joogta maxaa yeelay markaanu congresskii dalka laga soo doortay senatarada laga soo doortay minnesota gaar ahaan markaanu nidaahno munaasabad imaada ama aanu u nimaadno horay nooga yimaadeen because constituencyada soomaali ka mid amy clubachard baa markaan rabna u tegi karaa markaan rabna u yeeli karaa al franklin keith ellison xataa tom emmer oo republican ah oo laga soo doorto maaragtay plain iyo meelahaas meeshii gabadhii waa laydoo maaragtay maxaa la yihahdaa michelle backman la dhihi jiray oo congress ayaa republican ayaa ayaa soomaalida arrinteeda usoo istaaga oo oo kamid a asaasayaashii wax loo yaqaano soomaali maaragtay cocus marka walaalow hadda bisha lix iyo labaatankeeda waxaan ka qayb galayaa shir congresska uu samaynayo oo humanitarianska lo looga hadlayo ma garanaysa marka yani i can waxaan kusiin karaa list dheer waxyaabaan samayn midda kaleto dadaalka la galo walaalow natiijadiisa hadiiba lama gurtee waktiga qaadata which is waxyaabaha ay soomaalidu nafteeda u baahan tahay inay fahanto dawladda masalan waa mawduuc kale oo ku dheeraanaya laakiin dawladda xataa haddaynu dawlad yeelano ama maamul yeelano ama ha noqoto tanhajin jirta ama ha noqoto tii jirta ama gobollada ka jirte dadku waxaa arkaysaa waxay u malaynayaan madaxweynaha ama dadka la doorta inay inay tamo dadkii adiida gelin karaan markaasaa faylo la bilaabaya haddii aan waxba laakiin waxyaabuhu marka laga reebo soomaaliya oo kaletoba weliba dhulka taala ama tiilay madhaweyd ka hor xataa maraykanka waxyaaba si u suurtagalaan dawladahan xooga badan u suurtageliyaan waktibay qaadata saanbay qaadata soomaaliya waxyaabaha kaleeto waxaan ku gabagabaynayaa su-aasha ay weydiisay soomaaliya waxyaabaha kale ah bas waxyaabahan u doodna waxaa kamid a remittanceska ilaa maalintaan nimid nimanka lacagta dadka lacagta xawaaladaha jira nu u doodayno meel kasta gaasino weliba horumar soo samayn waxaana haysta oo olashada kamid a shabaab iyo maarata dawladda soomaaliyeed oo burburtiyahe maaragtay system la-aan iyo institution la-aan waxaa kamid ah sharciyadii masalan waxaad weydiistay maalgashiga iyo bahalka magaca soomaaliya marka lagu weydiiyo lagu yidhaahdo muxuu yahay sharciga dhaamishtirku ya law law of commerce law of maaragtay maxaa investment muxuu yahay ya waxa weye weli malihin ya maxaa yeelay dal company weyn marka uu rabo inuu wadanka investment geliyo oo lacag badan geliyo wuxuu rabo maaragtay yani field areada ama ama meesha uu businesska ka samayo waxaasaaas wuxuu u baahan yahay maraykanka iyo siday ku fakeraan qaarkii maaragtay maxaa layihahdaa yani free marketka iyo kainta adduunka iyo qaanaha baa baa iga xoogaansanaan kara wuxuu u baahan yahay sharci ilaalinaya maalgashigiisa faa'iidadiisa lacagtiisa inuu markuu rabo lasoo bixi karo markuu rabo that's why kamberiyo badan ee ingiriiska maxaa layihahdaa ay kenya ay u ay u maalgashadaan halka ethoobia oo kaleeto ama dalal kaleeto dubai oo kaleeto iyasooma maalgashan waa inuu jiraa inuu ninka kani faa'iiduu raadinaya ama kamberigan waa inuu hubaa inuu wadanka sharciga ka jiraayo uu ilaalinayo xaqiisa maalgashigiisii hantidiisii iyo faa'iidadiisa markuu rabo kala soo bixi karo markuu rabo kala karo saasoo saasaa shaqana ugu samayn kara marka walaale arrintu waa waa complex laakiin to answer your question briefly annagu waa isku daynaa intii tabartaya ama ha noqoto image improving imagekii soomaaliyada anu anu anu anu hagaajinayno ama ha noqoto maaragtay maxaa la yidhaahdaa by the way dhalinyaradan la celinayo waraaqaha loo sameynayo waxay kamid tahay waxyaabaha imageka soomaaliya bedelay soomaaliya markay safaaradu imaanaysay waxay ahayd waxa la yihahdo recalcitrant waxaa waxaa jira darajooyin dalka sanad dalkasta sanad kasta maraykanka waa la evaluate garaya evaluation wuxuu ku xiran yahay sidii hadhowdii loola dhaqmi lahaa waxay soomaaliya joogtay dal aan aan jirin oo aan maaragtay maxaa lahahdaa meel loo raaco ay aan lahayn aan loola dhaqmi karin hadda may baa waxaa la samaynayaa review may waxaan rajaynaynaa soomaaliya inay gasho maxaa lahahdaa heerka ugu sarreeya oo ah maaragtay cooperative dadkooda maaragtay dalkooda markii lagu celinayo way dalkooda way aqbalaan way noo facilitate waxaan kaloo rabaa inaa idiin sheego safaaraddu vacuum kama shaqayso meel cudlaa dadka la celinayo marka la celiyo waxaan u diraa waraaqihiisa dowladda soomaaliyeed dowladda soomaaliya immigrationka dadkaa naga soo hubiya inay soomaali yihiin aysiin dabcan soomaaliya ma laha maxaa record dadka maraykanka oo kaleeto iyo qof walba meeshuu ku dhashay markuu dhashay iyo meeshu ku dhashay la ogaan karo laakiin waa u diraa iyagaa iyagaa maaragtay maxaa lahahdaa ogolaansho ka sugnaa iyagaa maaragtay maxaa lahahdaa diyaaraduhu markay imaanayaan aeroboortka imaanayaan iyo waxaas iyo maaragtay lagala heshiiya marka walaalow dadka inta badan hadlaya su-aalka taariikh horaan baan ku noqday taariikhdan dhowaa dhameeyey jawaabteeda taa waxaan ugu noqday maxaa yeelay sometimes inkastoo aanaan jeclayn inaan xanaaqno soomaalida la gurano laakiin sometimes waana dhibtaa maaragtay waxyaabaha macnaha kuma sheegaya laakiin dadku iska sheegaan oo aan xogayaalka ahayn ma garanaysa marka anaguna dawladdu waa isku mid
dadka la celiyo marka qaarkood cidda volunteer u noqonaysa ee wadamada yurubiyanku dhaqaale ama waxba kusoo taageeraa markii wadankii tagaan isticmaalaan carabtu waagno sacuudigiisu markaba kusoo guraa meeshu kasoo daadiya dowladda dowladda maraykanku dadkani celisay iyadu maxay ugu tala gashaa markay wadankii tagaan maxay ka taageero markaa siisaa sida sida sacuudiga kale ku qabtaa soomaaliya gudaheeda
soomaaliya gudaheeda ku qabtaa laakiin fiiri su-aasha nafteeda waxaa ka muuqda xoogaa in bay leedahay horta maraykanku iyo sacuudiga qof kala tooniy xaq bay uleeyihin sida soomaaliya xaq u leedahay qofaysan rabin wadankooda inay ka celiyaan inay lacag siiyaan oo baadaan oo ay maaragtay xegaan iyaga mas-uuliyadooda maaha dalka qofku uu dhexeey ayaa mas-uuliyadiisa tahay inuu hay dalku deeqsi waa noqon karaa magnanimus waa noqon karaa sida norway oo kaleeto dalalkao dhan ma sameeyaan norway oo kale waa dhihi karaa norway marka waxay rabtaa inay dhiirigeliso in dad badan ay ka noqdaan oo wadanka ka noqdaan marka lacagay siisaa norway lacagan badnayn bay siisaa qofka oo bahanka magacda laakiin by the way maraykanku lacaga badan programyo badan oo la yidhahdo stabilization oo dhalinyarada maxaa lagu dejiya anagu maxaa aa wadanka gudihiisa iyo waxaasay ay bixiyaan baa jira laakiin dadkan la celiyo lacagay ku bixiyaan ma jirto anigu waxaan isku dayay anigoo fahamsan inaan xaq loogu lahayn waxaan isku dayay tusaalaan ugu soo qaatay maaragtay maxaa aa modelkaas norway waa u sheegay waxaan yidhi norway dadka waxay waxay siiyaan in maaragtay waxay ku kaalmeeyaan transition waxaan isku dayay soomaali un-ka hay-adahooda waxay leeyihin wax la yihahdo tribal ah maaragtay return resettlement and and maaragtay maxaa la yihahdaa and and and maxaa la yahdaa reintegration tribal r baa iyanta u shaqayn jiray marka hay-ado waxaa jira dadka wadamadooda kusoo noqonayo barakacay barogramyo u sameeyeen dejiya oo qaar maaragtay lacag yarsi yarsi ay maalgashadaan oo qaar meelay ku noolaadaan siyawa kuwaas hataa waan waan isku dayn inaan la xiriiro soomaalida soomaaliya commissionka ka jira oo la yihahdo refugee commission ayaan qaarkood new york ku arkay aan ku yidhi war programyadaas mayn mayn raadin oo iska kaasano maraykankaan la hadlo waxaan ku yidhi dhalinyarada xabsiyada lacagta ee ku baxday inuu xabsi ku jiro saddex sanaa dhalinyarada qaarkood xabsi ku jireen by the way waxaan kaloo kuugu darayaa magaciisa soomaalida u baahanta inay inay ogaato soomaalida waagi hore lama xiri jirin xabsiya laguma waxhayn jir laguma hayn jirin haddii xataa la diidayo ama la celinayo magaalada lagu sidan jirtada afartii kun badankood hadda aan kuu sheegayo oo ka horreeyay waa dhex yarahayd markay bilaabatay nimankan wadamadan hadda ad maqashaan oo lifta ka jirta nimanka dadka madaxyada ka gooya iyo soomaalidii maraykanka jimil qaarkood markay kamid noqdeen soomaaliya ku noqdeen ama kamid noqdeen nimanka dadka iska qarxiya ama ay ka ama ay bilaabeen wadankan in qaarkood muddo la ordaan ama ay maaragtay maxaa la yidhahdaa ay ay kamid noqdaan iyagoo dhalinyada alxaysa marka ayaa waxaa la bilaabay in laga argagaxo la yidhaahdo qof aynaan ogeyn wadanka iska soo galay waxaa laga yaabaa in lasoo diray oo qorshaso shan sano iyo waxaas uu watee iyaynaan kusii daynin wadanka marka iyada isbedeladaas oo ay keentay qaar maarata xaaladaha abuurnay oo wadankeena ka abuurnay ama wadamada ayna lamidka ama islaam ka abuurnay ayaa iyaduna ka mas-uula in dhalinyaradii dadkii awal suuqa lagu sii dayn jiray haddii xataa la diido oo la dhihi jiray markii loo lagu bahdaa lagu yeeri doonaa ama maaliyada saribas kale inaan hadda la yeerin hadda saddex sano safaaradda intaysan imaan sanad ka hor dadkii xiraa ayaa weli xiran saddex sano qaar baa xabsi ku jira marka marka waxaana ku nidhi inta aad dadka xabsigaa ku jira aada waxaasoo lacag ku bixinaysaan maadaamaad adinaysaan maad maad xoogaa yarasiisaan oo ay xagga ku tagaan by the way si aan bani aadamnimadooda si aan u qirro maaragtay maxaa layihahdaa maraykanku sida ay maaragtay maxaa layihahdaa loo qadariyaan waxaa jirtay maydii lasoo dhaafay two thousand eighteen ilaa iyo no- ilaa iyo ilaa iyo maaragtay january sanada kan saddex lix qof oo diyaaradka marsi lala saaray oo aniga walaalkayga ku jiray maahine dadkii kaleto la diri lahaa oo dhan muddadaas toddobada bilooda waanu baajinay wayna naga yeeleen sharciga conventionka icao ee dadka la celiyo documents in loo sameeyo ahay wuxuu qabaa haddii safaarad ama dal la weydiiyo la yidhahdo qof dalkiina u dhashay ayaa la celinayaa soddon beri gudahood waa inay walaaqa ku sameeyaan sharcigu saasuu qabaa na amraya laakiin iyagoo saa tahay ayay waxay naga yeeleen toddoba bilood inaysan hal qof la celinin hadaa tusaallow ducaa dadkii la celinaya waa soo batay toddoba bilood qofna ma celinin toddobada bilood ee qofkii waxaysan u celinin annaga dalabaan ka codsanay sababta uga codsanayna waxay ahayd iyo iyo marmarsiyahan keensan waxay ahayd maraykankana doorashaa ka socota soomaaliya doorashaa ka socota doorashadu han hanaga dhamaato annagu waxaanu ka rajo qabnay haddii maraykanka sidii la malaynayay gabadhii gabadhii laga helay ee la dooran lahaa in lagu qancin kari lahaa in dadka soomaalida ay ay ay ay ay u dabciso ogolaato wayna u badan tahay inay ogolaan lahay marka challenge aan siinayna dadka inta gabadhaas laga dooranayo si aanu ula hadalna community ula hadal soomaaliyana doorashaa ka socotay waxaanu lahayn iyadana doorashada marmasiyaan ka dhiganayna way naga yeeleen iyagoo ku adkaysan karay sharciga sharciga ah hal bil gudaheed marka lagu weydiiyo waraaqina u samaysay bil gudaheed waa ina kusoo jawaabtaa marka marka walaal u raadinay lacag u raadinay inaan u burad wakti wakti dheeraa siino laakiin haddii laakiin waxaasoo dhami waa favor hadday naga yeelaan alxamdulilah hadday naga diidaan wax maaragtay looga dhigi karo shuruud aynu ugu leenahay xaq ma aha waayahay aada ala socotaan waa golaha laantiinsiiskiyo waftirada weliba ay wada shaqaynta leeyihiin waxaa barnaamijkan weli marti noogu aasa fiilka dalka soomaaliya u fadhiya waddanka maraykanka mudane axmed ciise cawad axmed ciise bal hadda ase siyaasi ahaan ase aqoonyahaan ahaan marka laga eego soomaaliya beryaha kan maalgashi baa la sheegayaa dikada lagu samaynayo sida bedere sida boosaaso oo kale arrima noocaasa jira saldhigiyaa la sheegay berbera laga yeelatee oo imaaraadku ay wadaan yaa xaq u horta marka hore inuu mas-uuliyadda leeyahay yaa mas-uuliyadda iskale marka horta ogolaashaha inay la bixiyo dekadahaasi iyo saldhigaasi dowlad goboleedada ma dowladda dhexe maxaa sababna kala socotaa soomaaliya oo maanta uga gudin kartaa arrintaasi maadaama safaaraduhu had iyo jeer gacan maalgashiga wadamada dibadda ah iyagu ay og yihiin oo warka hayaan
walaal safaaraduhu horta waxay ogyihiin dalka ay iyagu joogaan wixii dhaqdhaqaaq oo ka jira dal kaleeto mooda marka imaaraadka hadda laga sheekeeyo imaaraadka safaaradda ay noo joogta marka waxaa aqoon ahaan aqoon ahaan qaab maalgashiga wadamadu markay meel magashay ku xuso may waa garanaya waa waa usoo noqon waa su-aashaadii dhowr qaybood bay ahayd marka qaybo qaarkood waa ka jawaabi karaa qaybka qaybahan ka jawaabi karin baan sheegaya marka xogta iyo maaragtay imaaraadka iyo warkaas hadda la sheegayo meelaha ku qorqoran anigu xogteeda ma hayo waxay iga xoogaagsan si gaaranaya ma khusayso anigu molta maraykan safiirka ah laakiin halka su-aal aan ka jawaabi kara waxa weeye hab kasta oo dowladnimo adduunka jira ama federaal ha ahaado ama ha ahaado maaragtay maxaa la yidhaahdaa unitary ha ahaado ama qaadadka badan oo way jiraan labadaa qaada ugu badan ha ahaade waxa weeyaan arrimo waxaa jira dowladda dhexe ay mas-uul ka tahay iyo arrimo do- maaragtay dowladda dhexe iyo dowladaha constituencyga dowladaha sameeya dalkaasi ay wadaagaan oo dadba qeyb leeyahay iyo arrimo u gaar ah maaragtay gobolada ayaa jira maraykankay ka jirtaa kanaday ka jirtaa marka wadamada federaalka iyo wadamada kaleeto dowladda dhexe ay maaragtay ay halka maaragtay yani centerka xoogan leh arrimaha ay kulligood isaga mid yihiin waxaa weeye heshiisyada caalamiga ah oo dibadda ah macnaa arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga labadaasba waxaa waxaa maaragtay maxaa la yidhaahdaa waxaa jurisdictionka gaar ah oo u leh waxa weye waa dowladda dhexe waana sababta xataa soomaaliya aadan u arkaynin gobolada inay leeyihiin wasiir arrimo dibad ama ay leeyihiin wasiir gaashaandhig way leeyihiin masalan wasiir waxbarasho way leeyihiin wasiirka haweenka way leeyihiin wasiirka maaragtay maxaa la yihahdaa maaliyadda wasiirka arrimaha gudaha so on laakiin wasiir gaashaandhig iyo wasiir arrimo dibad gobol ma yeelan karo marka la dhaqanka maxaa la yidhaahdaa dalalka dibadda iyo heshiisyada caalamiga ah waxaa saxiixi kara keliya dowladda dhexe faahfaahin dheer baa jiro qaabka dowladda dhexe nafteedu say u saxiixdo iyo waxaas waxaase jirta soomaaliya hadda sida xaalkeedu yahay dowladda dhexe iyo dowladda goboladu aad bay isula isula tashadaan waa dhexweerahayd oo jador maamulkii hore oo jiray waxaa jiri jiray meel la yidhaahdo madasha madaxda oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyneyaasha maamulada goboladu ay go-aamo wada qaadanayeen ma garanaysa xaaladda jirtaa keenaysa marka hadda nafteeda dowladdu soomaaliyeed way u ogolaan kartaa in goboladu ay maaragtay maxaa la yidhahdaa ay ay hadday xiriiro leeyihaan ama ay lahaayeen awal lahaayeen inay maalgashi iyo waxaas iyo ay ay ay ay raadsadaan laakiin sharci ahaan iyo iyo nidaam ahaanba waxaa habboon inay inay inay arrintaasi soo marto hadday tahay xataa wax hore usoo dhammaaday oo intii aan maaragtay dowladnimadeena soo kobcaysa aysan soo xoosin waxay ahayd in ay dowladaha goboladu ay ay maaragtay iyagoo tixgelinaya nidaamkaasaan kuu sheegay oo u gaara dowladda dhexe siday dowladda dhexe ay maaragtay ay u ogolaato umalaynaya dowladda dhexe inay u diidi lahayd haddii laga tilageliyo la qadariyo oo oo nidaamka la raaco inay horumar soomaaliya imaanaya meeshu raba ha ahaado ama dhinacu raba ha ka yimaado inay diidi lahayd ama ka hor imaan lahayd maxaa yeelay waddankeena horumar kasta wuu wuu u baahan yahay iyo taageero kasta laakiin nidaamka iyo dowladnimadu siay u socoto in wadatashi iyo maaragtay iyo nidaamkoo la ilaaliyo dowladnimo waa waa muhiim
waaya aad baan kuu salaamayaa boqolkiiba boqol mujtamaca soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya maxaad tahay sheekh caawa inaad u gudbiso talo iyo tusaaleba
waa mahadsan tahay walaal inaad jaankaasisay waxaan u gudbinayaa saddex talo waa mida waxaan u gudbinayaa inay arrintii hadda aan ka hadlaynay oo dhalinyarada iyo dadka xiran iyo in ay inta ay maqlaysaay haddii ay warkii aan sheegay fahmeen oo maaragtay aan ku dardarid lahayn oo beenkan sheegid lahayn oo maaragtay maxaa la yidhaahdaa fadhi ku jiri lahayn hadday fahmeen warka xaqiiqadiisu saa tahay inay sidaa dadka ugu sheegaan oo iyagu ay noqdaan dad dadkooda fadka runta ah dadkii aan ogeyn marka qof kasta uma warrami kare inay warkaas gaarsiiyaan dadka iyagoon aniga igu difaacayn safaaradda ku difaacan wax kale ku difaacayn laakiin xogta iyo iyo iyo iyo xaqa iyo runta maaragtay ka warramaya taa waa midda koowaad ta labaad waxaan dadka soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa in ay dowladnimadeenii dhan kasta xagga gobolada xagga dowladda dhexe xagga safaaradaha aynu leenahay inuu socdo dadaal horumar la sameeyey dowladihii hore ay sameeyeen dowladda hadda dadka ay kusii dari doonto horumarkana saa lagu gaaro horumarku kuwa iskulisnayahay laakiin horumarkaasi wuxuu inuu ku soo naqsan karaa oo dowladnimadeeni inoo taangeli kartaa oo inu madaha adduunka lamid noqon karaa oo caruurteenu waxbarasho u yeelan u heli kartaa inay maraykan wax ku bartaan waxbarasho madax banqada waxbarasho lacag la-aana oo deeqa la bixiyo oo ciidamadeenu loogu tababari karaa oo bacmushtarkeenu u imaan karaa wadanka lacag samayn karaa oo soomaalida halkan joogtaa lacag samayn kartaa oo wadankooda la samayn kartaa halkan samayn kartaa waxaweye iyadoo dowladnimadii loo xusito markaynu ka shaqeyno wax kasta oo dadkeena isku soo dhaweynaya oo dowladnimadeena iyo horumarkeena iyo mustaqbalkeena maaragtay maxaa leeda iyo mustaqbalka ilmaheena gaalmo ka gaarsan kaalmo ka gacan ka geysanay inaynu inta meesha iska joogno iska fadfadhino aynu gobol gobol weli isu fiirino ama fadhigir ama aynu maaragtay xumaanihii soo dhacay aynu weli gocanno horumar idina gaarsiinayso degdeg meeshaada joog waayo meeshaada nagu haynayso taasina waa arrinta labaad oo xagga dowladnimada ku saabsan waxaana waxaa taa la socota marka anigu gaar ahaan intay khusayso safaaradda soomaaliyeed halkan joogta qodobkii labaad bay la socota qodobka saddexaad waan ku gabagabeynaya waa sheegi doonaa waxa weye saddexdan idi waan waan talaan bixinaya waxa weye waxaan talada tii labaad la xiriirta waxa weeye safaaradda soomaaliyeed ee maraykanka idinkaa iskale safaaradda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed baa iskale ummadaha horumar horumaraya dowladnimada yaqaana safaaradda waxaa loo yaqaanaa the house of the people swedenka safaaradooda waxaa loo yaqaanaa the swedish house looma yaqaano sida dadku umay marka safaaradda dowlad iskama laha madaxweyne iskama laha safiir iskama laha dadkaa iskale marka wixii u korodha iyo horumarkay gaarto waxaa iskale dadka soomaaliyeed berito ilmaha idinku dhasheen ama awogo tihiin ama qaraabo tihiin ayaa safiir ka noqon doona ama shaqaale ka noqon doona marka inaad safaaradda taageertaan hadda lacag soo ururiyeeda ma dhahayo gurye u gadeeda ma dhahayo shaar ka bixiyo ma dhahayo laakiin inaad dareensan tihiin keliya sidaa awalba dareensan ilaa hadda si fiican oo soo kaalmaysteen waa inaad ogaataan safaaradda soomaaliyeed inaa idinku leedihiin oon qofna idinka lahayn taas marka waa waa waa arrin maaragtay madaha danaysilo waxaan xusuusinayaa safaaradda aniga xusuustaasi gaara dowladnimadana iyo dowladeena iyo taageerada maamuladeena kala duwan ama ha noqdo mid gobol ama ha noqdo mid dhaxan iyadana waa waa sheegay tan ugu dambeysa waxaan idin sheegayaa idinka maraykanka jooga soomaalida ah waxaa tihiin I'm about to finish okay marka laalahaada ayaa waxaa waxaa xiriin baa ii timid marka xiriintii baan ka jawaabay ma maqlaysaa ala maqlaya si fiican baan ku maqlaya si fiican
ha tan ugu dambaysa waxaa weeye oo talaan siinaya waxaa soomaalidiina maraykanka joogtahay oo diasporada ah waxaa tihiin american citizens awood badan baa leedihiin oo dalakan qofkii citizenkaagi uu leeyahay waa wadan horumaray waa wadan dadku xaq u leeyihiin inay fikradooda cabirtaan iyo horumar sameeyaan horumarka wadankan laga gaara waxay ku xiran tahay adiga imaginationka the sky is the limit bay dhahan waxaa loo yaqaanaa de wadanka frontierska waana ka muuqataa soomaalida lahaayena soo ka tegay iyo horumarka ay gaareen marka waa inaan soomaalidu u malaynin maamulka maraykanka isbedelay in sida wadamadii afrikaanka oo kaleeto xaqooda la qaadi karo ama la dulmin karo ama maaragtay maxaa yada wax maaragtay maxaa yada wadankan constitutionka madaxweynaha hadda maraykanka oo cusub travel bank soo soo riday maxkamad baa diiday not only inuusan dadka yani wadanka sharciga ku haysto uusan sharciyan wax ku yeeli karin laakiin xataa qofkiisa haysta baa layidhi diidiyo una diidi kartado ajnabiga marka soomaalida waa inay ku kalsoonaataa inay wadankan wax ku leeyihiin ay xaq leeyihiin ay maaragtay codeyn karaan ay cod leeyihiin kalsoonida inay qabaan weeye aysan maaragtay aysan dib isu isu isu gurin laakiin kalsoonida ay qabaan in waxaa la socota mas-uuliyad inay wadanka ay ka joogaan ka ay maaragtay positive contribution ku yeeshaan mujtamacyada kaloo la jooga ay saaxiibada noqdaan oo maaragta horumarkiisa ay wadanka ay dareemaan inay wadankan qofku multi yani multiple identities ku yeelan karaa oo ku yeelan karaa maraykan buu noqon karaa soomaaliya buu noqon karaa kenyaan buu noqon karaa intuba isma diidayaan marka qofkii maraykanka wax fiican ka noqda wadankiisiina wax fiican ka noqon kara marka inaga iyo ilmeheena waa halkaan ahayn marka talada talada saddexaad taa weeye laba laba laba announcement ma samayn karaa laba announcement ha mid tantanore waxa weeye anigu waxaan imaanayaa minnesota labada asbuuc ugu labada weekendii ugu dambeeya bishan labaatanka bishana waa imaanayaa barnaamij waxaan ka qaybgalayaa la yidhaahdo diyaarinaya nin la yidhaahdo qolyo la yidhaahdo coalition of leadership waxtaa camala nin xamza warfaa la yidhaahday marka aniga iyo maxaa layihahdaa waxaa kamida dadka ka hadlaya nin la yidhaahdo faysal roble iyo nin kaloo la yidhaahdo horteeda haya ka imaanaya wadaada iyo qolyo kaloo nin marka ahaan jiray meerka ahaan jiray minnesota iyo galwaykas marka weekendiga waxa weeye kow iyo labaatanka iyo laba iyo labaatanka iyo meelahaas marka haddii barnaamijyadaas dhamaan kartaan ama qolyihiina waxaan filayaa in dad reer minnesota ay dhegeysanayaan in isarki karo isalaami karo way fiicnaan lahayd tan labaadna weekendiga ka dambeeya oo bisha sideed labatanka sagaal labaatanka weekendigaas isagana waxaan u imaanayaa mid la yiraahdo barnaamijka fagaaraha oo isagana loocidooda iyo dibaheshiisiinta soomaaliya iyo waxay ugu magacdareen nimanka barnaamijka abaabulaya marka iyadana waxaan rajeynayaa inuu barnaamij tale noqdo labadaas marka waa announcement hal announcement bay ku yihiin announcementiga labaad waxa weeye waan ku gabagabaynayo shalay waxaan la joogay nin qaybaha iyo qaybta mid kamid yihiin ay leedahay oo la yidhaahdo la yidhaahdo diaspora partnership ama iskaashiga ama wada lahaanshaha diasporada iyo sa xafiis la yidhaahdo nin madax ka ah ayaan la joogay wuxuu iisoo diray information wuxuu leeyahay shaqadooda waxaa kamid ah qaybtiisa dadka soomaaliyeeda raba inay diasporada raba inay wadankii maalgashi gashadaan waxay iyagu lacag bay siin karaan lacag bay nimankaa ka heli karaan marka laakiin lacagta hadday hayaan deadlinekeedu waa labaatanka bisha tan marka waxay dadka weydiisteen wuxuu iisoo diray shuruudihii iyo foomamkii iyo la buuxin lahaa qofku waa inuu leeyahay hay-ad maaragtay ama company ama jiha private maaragtay maxaa company oo la shaqeynayo n g o buu noqon karaa community organization buu noqon karaa laakiin waa inay jiraan qolyo ay isla shaqeynayaan maarata hay-ad private company ama soomaali si soomaaliyeed ha noqdaan mid ajnabi ha noqdeen arrintaas waxaan u malaynayaa waa arrin laga faa'iidaysan karo marka marka ingiriska maantaba wixii dad aan hayay iyo meyladooda oo meelo kala badan ilaa iyo san diego ilaa iyo san jose ilaa iyo ohio minnesota boston atlanta jooga ayaan u jirayay ama areadan jooga marka idinkana dadkii maaragtay warka arrintaa danaynaya waxaanu websiteka safaaradana waan gelinaynaa maxaa la yidhahdaa isagana toos baan ugu diri karaa marka haddii ay ka dad isleh fikrad fiican baa haystaan oo soomaaliya lagu maalgelin karo way way jirtaa waxaa saa barbar socota waxaan anagu qaban doonaa halkan shir abaaraha oo soomaalida maraykanka oo dhan isugu imaan doonaan laga imaan doono ohio iyo minnesota iyo atlanta iyo san jose iyo san diego iyo seattle iyo iyo atlanta iyo oregon iyo maxaada phoenix iyo nashville insha allah iyo boston iyo portland iga aan maaragtay main oo aan rajeynayno gobol walba magaalo walba inay shan qof soo dirsato oo looga hadli doono abaarta laakiin barnaamij maalin baa soconayo way dadka iyagaa soo dejiri doona gobol walba laakiin barnaamij maalin soconaya weeye iyo sayd ka imaan doona ka hadli doona dad kaleta ka hadli doona khubaraad soomaaliya ka hadli doonta abaaraha iyo sida loo baakiyo iyo farqiga udhexeeya maaragtay daraas iyo saamin iyo iyo xaalada soomaaliya dadka taagansay tahay iyo sida adduunku uga jawaabaya iyo soomaalida diasporada jirta gacanta ka geysan karto ayaa laga hadlaya waxaa kaloo laga hadli doonaa us aidka programyadeeda kuwa ama abaaraha la xiriira ama kuwa la xiriira maalgashiga iyo diasporada taageeradeeda marka arrintaas weli taariikhdeedii macnaan qaban waxaan rajeynaynaa bishaan intaysan dhamaanin inaanu qabano minnesota dad baanu kala soo xiriiray oo aanu soo kalboontay dadka dhan lala xiriiri karre ayaa ayaa jira oo ka warhaya marka iyadana waa waa waa idila socodsiinayaa marka waa mahadsan tahay walaale inaad fursadaas maaragtay aan aan soomaali minnesota iyo meelo kale ka dhegeysanaya aan aan ula wadaagay xog qaarkeed taas kamid ahaba iska ahaato xagxagashadii soomaalida iska difaacdeeda iska difaacdooda ama ka xog bixintooda
wayo aada baa u mahadsan tahay aada baa kuu salaamaya waa golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliyeed marti loogu ahaa safiirka dalka soomaaliya u fadhiyo dalkan maraykanka waa mudane axmed ciise cawad waa golaha nineteen sixty iyo websadada wadashaqeynta leeyihiin sida saada news iyo weliba puntlandis sidoo kale waxaa qaadi doona websirka weyn ee guluusan leeyahay ee golaha nineteen sixty dot com aada iyo baan kuu salaamaya waa dhagahooda waleh barnaamijkiisa